بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة هجرة الانتقال قورس لغا قورة أو لغا تقال يراهدا من بلد الشرك بلدك أما وضنك قال لماذا إيا شركك أو إلى بلد الإسلام loo hijroodo oo loo guuro waddankii islaamka yacni in shirkiga iyo kufriga beledkiisa laga guuro oo loo guuro islaamka beledkiisa ayaa la yidhaha hijro marka aslu lhijra fi lluga ma'khuuda min alhajri wahuwa tarku yacni hijrada asalkeeda hajri baa laga keenay oo waa tarki ka tegis wahajartu shaya ay taraktu waalmuhaajiru man hajara ma naha allahu canhu waa kii nabigu laha sala allahu calayhi wasalam muhaajirka dhabtiihi waa ka isaga tago wixii loo diiday ee laga reebay waxaana iminka loo jeedaa hijradani sharciga ah alintiqaal min baladi shirki ilaa baladi lislaam in waddanka gaalada laga tago oo la tago waddanka islaamka kamaa haajara asaxaaba min makkata ila almadiina sidii saxaabaduba ay maka uga hijroodeen markay daarulkufri ahayd maki in la furan qabla alfatxi ay ugu hijroodeen madiina oo markay ahayd daaru lislaam marka waa caam yacni kuma koobna un hijradii dee min makata ila almadiina e ilaa qiyaami saaca meeshii beledu shirki walkufri ah een diintaada aanad ku muujisan karaynba inaad ka hijrooto oo aada u hijrooto beledulislaamku arrin mashruuca weeyaan ila alqiyaama waxa uu sheekhu yidhi markaa walhijratu hijradu fariidatun faral weeyi calaa haadihi alumma calaa haadihi tani ayay faral ku tahay alummata ee ummadda ah yacni ummaddan nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam hijradu faral bay ku tahay min beledi shirki gaalnimada iyo shirkiga beledkiisa inay ummaddani ka hijrooto oo ilaa baladi lislaam islaamka beledkiisa ay u hijrooto walhijratu hijradu fariidatun calaa haadihi alumma waxay faral ku tahay ummaddani hijradu min beledi shirki inay waddanka shirkiga iyo gaalnimada ka tagaan oo ilaa beledi lislaam waddanka islaamka ay tagaan ayaa faral ku ah wahiya hijradaasi baaqiyatun tii baaqiya ee hadhaysa weeyeen dhammaanayn ilaa an taquuma asaaca ilaa saacadda qiyaama intay ka dhacayso yacni hijradaa sharcigii waa qaa'im oo way taagnaanaysaa ilaa intay qiyaamadu ka dhacayso waddaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan korreeye ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaluu fima kuntum qaluu kuna mustadcafiina fi lard qaluu awalam takun ardu allahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi ina aladiina kuwa tawafaahum almalaa'ika malaa'igtu ay oofsanayso daalimii anfusihim xaal ay yihiin kuwa nafahooda dulmiyey qaaluu waxay malaa'igtu ku odhanayaan marka ay nafta ka qabanayaan fiima kuntum war maxaa ku sugnaydeen xaalkiinnu siduu ahaa maxaa gaalo idin dhex dhigay qaaluu waxay ku odhanayaan kunnaa mustadcafiina fi lard waxaanu ahayn arlada kuwa lagu daciifsaday oo lagu dulaystay oo awoodiyo itaal midna aan hayn oo gaalo ka xoog roonaatay qaaluu waxay ku odhanayaan markaa malaa'igtii alam takun ardullaahi waasica oo ilaahay dhulkiisu miyaanay ahayn arladaa ilaahay mid ballaadhan oo waasicood u hijroon kartaan oo fatuhaajiruu fiiha aada u hijrootaan arlada arlada rabbi mid ballaadhan oo waasica miyaanay ahayn oo ay idiin suurtowdo haddaad meeshaa ilaahay ku caabudi kari weydeen inaad uga hijrootaan meel kaleoo ilaahay ku caabudaan oo islaam ah fa ulaa'ika kuwaa sidaa alla uu yidhi cudurdaar ma laha oo way isaga afgobaadsanayaan kunaa mustadcafiina fi lardi kuwaasi ma'waahum jahannamu hoygoodu waa jahannama wasaa'at waana xumaatay hiya jahannami masiiraa ay marjican xagga noqodka iyo marjicana iyadaa ugu xun ila almustadcafiin kuwaasaa laga soo reebo iyagu dee iyo cadaabkaa la ballan qaaday ka soo hadhay oon iyaga la cadaabin ila almustadcafiin laakina almustadcafiin yacni ha yeeshee kuwa la daciifsadee mustadcafiinta ah yacni kuwaasaa laga soo reebaya dee ka mid maaha kuwan waa istina munqatica ha yeeshee kuwa mustadcafiinta ah oo min arijaali ragga ah iyo wnisaa'i haweenka iyo walwildaani carruurta kuwaasoo laa yastatiicuuna aan karayn xiila awood iyo xeelad ay ku hijroodaan oo walaa yahtaduuna sabiila waddana aan garanayn iyo dariiq ay hijrada u maraan fa ulaa'ika kuwaasi casa allahu an yacfuwa canhum ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay kuwa inuu saamaxo wa kaana allah waxaanu alla ahaaday subxaanah cafuwa kii saamaxaad iyo dhaafis badan hafuura ee dembi dhaafis badan sheekhu markaa wuxuu ku tilmaamay halkan hijradu horta inay tahay min baladi shirki ila balad lislaam laakiin waxaa muhiima in la ogaado ma huwa balad lislaam wamaa huwa balad shirk yacni waddanka ama daarta aad joogtaa goormay qaadan kartaa tilmaanta inay tahay daarulislaam ama beladulislaam goormaase ay qaadan kartaa tilmaanta beladu shirki ama daaru shirki waxa uu ibnu cuthaymiin uu yidhi wa baladu shirki huwa aladii tuqaamu fiiha shacaa'iru اlkufri walaa tuqaamu fiihi wa baladu shirki huwa aladii yuqaamu fiihi shacaa'iru اlkufr walaa yuqaamu fiihi shacaa'iru اlislaam kaalaadaan wاlsalaa jamaacatan wاlacyaad wاljumca calaa wajhin caamin shaamil wuxuu yidhi ibnu cuthaymiin beladu shirkiga ama beledka kufriga iyo gaalnimadu waxa weeyi waa ka lagu oogo shacaa'irta iyo astaamaha gaalnimada iyo kufriga ee aan shacaa'irulislaam lagu oogin shacaa'irulislaamku waa sida maxay sida salaadii aadaankii salaadii jamaacada ahayd ciidihii jumcadii yacni astaantii iyo calaamaadkii lagu yaqaanay waxa weeyaan dadka muslimiinta ee shacaa'irulislaam ka aan lagu oogin ee astaamaha kufriga iyo gaalnimada calaamaha calaamadaha kiniisadahooda iyo jarasyadooda iyo yacni balaayadaa kufrigooda un lagu oogo la muujiyo laakiin astaantii islaamka aan laga muujin kaasaa la yidhaha beledushirki ama beledulkufri weliba waxa uu yidhi dee calaa wajhin shaamilin caam wuxuu ibnu cuthaymiin ugu qayday ka aan shacaa'irta islaamka si caama loogu oogin macnaha wuxuu ka soo reebayaa haddii si khaasa loogu oogo beledulislaam ku noqon maayo sida muslimiinta tirada yar ee aqaliyaadka ah ee waddamada gaalada ku dhex nool waxaa laga yaabaa inay aadaamaan oy jumco tukadaan oy jam inkastoo waddamada gaalada sida dadka ka yimaada ay noo sheegaan ay yar tahayba yacni inta jumco iyo jamaaco heshee la oogo ay qaliil tahay oo inta badan laga yaabo qof walba inuu iskii iskaga tukado kii tukadaaba haddana waxaa laga soo reebayaa oon la xukun ahayn yacni aqaliyaadka ama dadka tirada yar ee muslimiinta waddamada gaalada ku dhex nool shacaa'irtay iyagu dhexdooda ku oogayaane hadday aadaanta iyo hadday jumco tahay iyo hadday ciid tahayba taasi beledulislaam waddankaasi ku noqon maayo oo muslimiinta ingiriiska joogtaa hadday ciidahooga iyo jumcayaashooda iyo jamaacaadkooga oogaan beledulislaam ku noqon maayo waayo waddankii si guud ahaan shacaa'irtii islaamka loogama oogayo laakiin si gaar ahaaneed unbaa dee intii muslimiinta ahayd laga yaaba haddiiba ay u suurto gashay inay u oogaan soo maha markaa ku noqon maayo beledulislaamkaas sidaa darteed buu yidhi waa ka shacaa'irulislaam lagaga oogo biwajhin caam shaamil si caamoo guud ahaan looga oogo iminka waddankeenoo kale walilaahi alxamd waa beledulislaama dee waxa weeyaan jumcada jamaacaadka acyaadda aadaankii si caamaa dee loo oogaa maaha in gaar hiday inay tukatee beledka si guud ayaa looga oogaa markaa sidaa guud waa in looga oogaa markaasuu beledulislaam yihi laakiin haddii in yaroo ku dhex noole si gaara ay u oogto beledulislaam ku noqon maayo markaa waxa u yihi wa ama bilaad lislaam fahiya albilaad alatii tuqaamu fiiha hadihi shacaa'ir calaa wajhin caamin shaamil laakiin bilaadulislaamku waata si guudoo caam ah shacaa'irtaa loogu oogo beledu shirkina waata si guud aan shacaa'irta islaamka loogu oogin ee shacaa'irta kufriga iyo gaalnimada lagu oogay ay ka muuqato marka calaa kullin tacriifkaas wuxuu isugu soo ururayaa yacni beledu shirki waa ka shacaa'irta islaamkee guud si guud aan looga oogin haddii la doono si gaaraha uga oogantee ee waxa ka oogani uu yahay shacaa'irta kufriga iyo gaalnimada kaa beledu shirki iyo beledulkufri baa la ydhaha sida waddamada gaalada aynu ku naqaan beledulislaamna waxaa la yidhaahdaa ka shacaa'irulislaam si guud looga oogo sida beledkeenna iyo buldaanta muslimiinta la midka ah yacni wax dhiba ama dararna ku samayn mayso sida imaamu shawkani fi sayl aljaraar mujalladka afraad safxada shan boqol iyo toddobaatan iyo shan sida uu masterkaa ku tilmaamay imaamu shawkani yacni afcaashii gaalada ama kufriga wax ka midihi in beledka dhexdiisa uu ka muuqdo yacni wasfigii islaamnimada ka zuulin mayso oo tusaale ahaan waddankeennaa yacni shacairta islaamka si guud looga oogayo tusaale ahaan dadka gaaladee ku nooli haddii acmaashooda iyo kufriyaadkooda wax ka midihii ay daahirsadaan oo uu soo daahiro dee beledku beled islaamnimadii kaga zuuli maaya taas waayo kufriga ama waxay muujistaan awood ay leeyihiin maahee waxaa laga yaabaa dee dadka muslimiintaa ama dowladaha ay la nool yihiin ama cidda ay markaa maganta u yihiin inay u idmaan oo u ogolaadaan mooyaane waxaa laga yaabaa iyagu awood ay leeyihiin dee inaanay ku oogin oo waddankii aanay shacaa'irtooda si daahira aanay uga muujin marka calaa kullin shawkaani wuxuu yidhi walow acmaalu lkufaar wax ka midihi beledka dhexdiisa haba ka soo daahirto oo fisqigii iyo fujuurkii iyo kufrigii iyo acmaalu lkufaar wax ka midihi way ka soo daahiri karaan beledka beled gaalana sidaa ku noqon maayo ee wasfiga ama xukunka wuxuu ku qaadanayaa uun shacaa'irta si guud waddankaa looga muujiya inay tahay shacaa'ir lislaam acmaalu lkufri wax ka midihi way ka daahiri karaan oo horena way uga dhici jirtaa iminkana way uga dhici marka beledulislaam wasfiga uu ku qaadanaya waa taas beledu shirkina waa kaa cagsigiisa uun oo ka shacaa'irta islaamkuna aanay ka oognayn tii kufaarta iyo gaaladuna ay ka oogan yihiin marka tacriifkaas aynu tilmaannay ayaana ka raajixa waana ka ibnu cuthaymin uu sheegay caleyh raxmat ullah yacni culimada qaarkood ayaa tilmaama in yacni xukumku ku wareegaya cala alxaakim beledka ama daarta xukumkeedu waa xaakimka ayay yidhaahdaan oo macnaha hadduu xaakimka waddanka haystaa gaal yahay waa daaru lkufri hadduu xaakimka haystaa muslim yahayna waa daaru lislaam laakiin taasi sax maahe waa marjuux waana daciif waayo beledki isagoo beled muslim ah oo shacairtii islaamka laga oogayo ayaa xaakimka haystaa ridoobi karaa kaafir noqon karaa siduu doonaba ha ku noqdo ama ha ku yimaado marka beledku xukumka uu qaadanayo iyo sifadiisa waxaa laga dheeganayaa hadba shacaa'irta laga oogayaa ta ay tahay ee ma aha in xaakimka la eegayo dabeed wuxuu tilmaamay sheekhu raximah ullah in hijradu ay faral ku tahay ummaddani alhijra min bilaadi shirki ila bilaadi lkufri ila bilaadi lislaam maantana maca alasafi shadiid waxaa wax laga murugoodaa inaan beledka gaalada laga soo hijroonaynin iyaga loo hijroonayo yacni inqalabat almawaasiin halkii ay dadka islaamkii beledka gaalada intay ka soo hijroodaan ay beledka muslimiinta usoo hijroon lahaayeen ayaa maanta iyagii loo hijroonaya markaasay ka cabanayaan jumco ma helo jamaaco lama helo ciid meel lagu ooga la heli maayo ubadkii ayaa naga xumaaday waxaasoo dhanna iyagaa sabab u ah waayo iyagaa doontay dee bilaad alkufaar haddaba hijradu inay waajib tahay sheekhu wuxuu u deliishaday aayaddan qur'aanka aayaddan qur'aankaana mufasiriintu waxay sheegeen gaar ahaan inay sabab nusuulkeedu ahaa dad muslimiin ahaa oo maka joogay oo aan hijroon oo sawaadkii iyo tiradii gaalada badinayay ilaan qofka muslimkii markuu gaalo ku dhex nool yahay cidda uu tiradooda badinaya waayo cidda uu ku dhex jira dee gaalada ah soo maha marka aayaddu cidday ku soo degtay niman muslimiin ahaa oo maka joogay oo aan ka soo hijroon maka waa maki markii ay daarulkufrida ahayd aan weli la furan tiradii gaaladana halkaa ku badanaya maka qaarkoodna dagaalada laga yaabo in sahmigu intuu haleelo ay gaalada ku dhex dhimanayeen marka waciidkan iyo goodigan adag ee naarta iyo cuquubadu ku jirtaa kuwaas ayaa sababtoodu ahayd oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi kuwaas nafahoodii dulmiye ku dulmiyey markay dee iyagoo hijroon karaya ay hijroon waayeen waayo qofku hadduu dembaabo oo kabiiro u la yimaado waa daalimun linafsi naftiisa waa dulmiyey waxaanuu naftiisa ku dulmiyey macsiyada iyo dembiga uu ku dhacay ee cuquubada uu ugu sababay naftiisa waa daalimun linafsi marka ilaahay wuxuu tilmaamay kuwa nafta marka laga qabanayo iyagoo dhaalimiinoo naftoodii dulmiyey ila waa niman iyagoo hijroon kara haddana hijroon waaye in malaa'igtu ay canaananayaan ay u hanjabayaan oo hadal adag ay ku odhanayaan markaa nafta laga qabanaayo oo hadalladay ku odhanayaan ay ka mid tahay maxaad ku sugnaydeen sidee xaalkiinnu ahaa markaasay doonayaan inay ku cudurdaartaan oo yidhaahdaan waxaanu ahayn kuwa la daciifsadoon awoodii ay taan lahayn cudurdaarkaasina cudurdaar saxa ma aha oo way hijroon karayeen waayo qofku haddaanu hijroon karayn dee dembiba lama saareen waayo fattaqu llaha mastadaatu waajibka hijradu buu ka dhici lahaa ilaa ay awood helaan laakiin iyagoo karayay hijroon waaye markaasaa loogu jawaabaya arlada ilaahay mid ballaadhan miyaanay ahayn maxaa ugu hijroon weydeen dabadeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay goodi iyo waciid adag oo kuwaa ku soo arooray caqiidada ahlu sunnahuna waxay tahay qofka haddaanu gaaloobin waciidka soo arooraa qad yanfud waqad laa yanfud inuu fulo waa la arkaa oo haddaan ilaahay cafin wuu ku cadaabayaa dee inaanu fulinna waa la arkaayo haddii ilaahay cafiyo dee ku cadaabi maayo wasaaxibu lkabiira waa taxta almashii'a in shaa cadabahu wain shaa cafaa canhu marka waciidkaasi wuxuu ugu soo arooray nimankaas waayo waxay la yimaadeen kabiira min kabaa'ir dunuub waxay mufasiriintu yidhaahdeen markaa waciidkaasi wuxuu caam yeelayaa qof kasta oo beled gaalo jooga oo isagoon diintiisii muujisan karayn ibnu kaiir oo kale raximah llah waxa uu yidhi aayaddaa markuu sharxayey fanazlat hadihi alaaya alkariima caamatan fi kuli man aqaama bayna dhahraanay lmushrikiin aayaddani waxay ku soo degtay iyadoo caam yeelaysa cid kastoo mushrikiinta dhexdooda ku nool wa huwa qaadirun cala alhijra isagoo awoodi kara inuu isaga hijrooduu ka tago oo beledka muslimiinta uu haleelo walaysa mutamakinan min iqaamati ddiin oo aan awoodi karayn diintiisana inuu ku muujisto gaalada dhexdooda fa huwa daalimun linafsih ka sidaasa ee gaaladii ku dhex nool isagoon shacaa'irtiisii diintiisa aan muujisan karayn hijradiina kari yani awoodi kara haddana aan hijroonka sidaasi fahuwa daalimun linafsih waa mid naftiisa dulmiya daalimi anfusihim murtakibun xaraaman bilijmac si laysku raacsan yahayna waa mid xaaraan xambaartay oo dembi weyn ku dhacay qofka noocaas marka muxuu ku xidhay wujuubu lhijra kow inuu gaalo ku dhex nool yihi shacaa'irtii islaamkana aanuu oogi karay oo nin muujisan karaya shacaa'irtii diintiisa hadday jumco tahay iyo hadday jamaaco tahay iyo hadday aadaan tahay xataa dadka waddamada gaalada jooga aadaan si babligoo calaniyo oo la wada maqlaayo inay u adimaan oo mikrofoonadooda bannaanka u baxaan looma ogola aadaankuna waa min ahami shacaa'ir alislaam waxyaabihii nebigu dadka markuu ku duulaya uu dhegaysan jiray aadaan ma ka baxaya haddaanu ka baxayn lagu dhufan jiray waayo aadaan waa shaciira min shacaa'ir alislaam lagu kala saarayo beledkani ma gaalba mise waa islaam marka yacni waxaa lagu xidhay haddii aanu waxa weeyaan awoodi karayn shacaa'irtii diintiisa inuu muujisto hijradana uu awoodi karo oo nin la khasbe ama la haysta aanu ahayne uu kari karo dee inuu isaga baxo yacni haddii intaa waxa weeyaan labadaa shardi laga helo oo aanu shacaa'irtiina muujisan karayn hijradiina uu karo waxa waajib xatman ku ah inuu ka hijroodo hadduu ka hijroon waayana waa murtakibun likabiira waxaanu ku dhacay shay muxaram ah waciidkaa iyo goodigaasana u yaalla fa ulaa'ika ma'waahum jahannam wasaa'ad masiira cabdiraxmaan naasir asicdina wuxuu yidhi wafi laayati daliilun cala ana alhijra min akbar alwaajibaat wa tarkuha min almuxaramaat bal min akbar alkabaa'ir aayaddu waxay daliil u tahay hijradu inay waajibaadka ugu waaweyn ka mid tahay in laga tagaana kabaa'irta ugu waaweyn ay ka mid tahay iyadoo la awoodo waa alhijra min bilaadi ashirki ila bilaadi alislaam waxaa kaluu socdi lahaa hada alwaciidu shadiid liman taraka alhijra maca qudratihi calayha xataa maat yacni goodigaa adagi wuxuu ku soo arooray qofka hijradii ka taga isagoo kara inuu hijroodo ilaa uu sidii ku dhintay gaalada dhexdeeda faina almalaa'ika aladiina yaqbiduuna ruuxa yuwabikuunahu bihada atawbiq alcadiim malaa'igta nafta ka qabanaysa canaanta iyo goodigaa adag ayay ugu hanjabayaan oo ku canaananayaan idan yani waxaa ku soo aroortay waciid iyo goodi adag yacni qofka mushrikiinta iska dhex dega iyadoon xaaje iyo daruura u hayn qofka iska dhex dega yacni waciid adag baa ku soo arooray oo laga yaabo inuu kuba dhex dhinto aad iyo aad baanay halis u tahay qofka maanta intuu beled gaalo tago laga yaabo halkaaba naftu inay kaga dhacdo waciidkaasaa u yaalla waxay culimmadu marka tilmaamaan alsafaru ilaa bilaadi alkufaar yacni gaaladan waddankoodii loo hijroonaye lagu sii qulqulaayo in loo safraa inay xaaraan tahay ilaa lidaruura daruura inay keensato laga maarmi waayo mooye yacni iska tamashlayni iyo dalxiis iyo adduunyaan doonanayaa sheekadaas inay xaaraan tahay laakiin daruura qofkii hadday u qabato sida arrin caafimaad oo kale waxa weeyaan dee waddankii oo dacwo islaam iyo in wax loo soo sheego u baahan ducaadna aanay dhexdoodii joogin macnaha qofkii haddii takhasus cilmiga oo muslimiinta ay u baahan tahay agtoodiina laga waayo halkaa mooye aan meel kale laga helayn yacni umuur umuuro daruuriya oo diintii iyo dad iyo dadkiiba ay u baahan yihiin haddii ay ku xidhanto ayuunbay u bannaanaanaysaa inuu waddan gaalo u safro iyadana shardi waxaa ku xidhan almnu calaa diinihi watamakunu min idhaarih haddii kale tegi maayo inuu diintiisana aamin u yahay oo cilman wa camalan qof u dhisan uu yahay oo qof iska yani la duubsan karo si sahlan ashubuhaat washahawaat qofay qaadan karaan inaanu ahayn oo qof dhisan oo adag uu yahay oo diintiisa yani waxa weeyaan aamin u ah iyo inuu muujisan karayo diintiisa lafteeda oo idhaarin karayo laakiin haddaanu diintiisiba aamin u ahayn oo aanu muujisan karayn oo aanu ku dhaqmi karayn tegi maayo waayo qofku naftiisa inuu badbaadiyaa ka horrayso cid kale inuu badbaadiyo marka xataa dacwo hadduu u tegayey tiisa hadduu u baqayo tegi maayo marka calaa kullin waxaad arkaysaa maanta waddanka gaale ee laysaga qulqulaayo inay tahay shay aada iyo aada muxaram u ah oo diinta alla ku bannaanayn arsaaqadda iyo waxyaabaha dadka wasaawista shaydaanku uu dhagaha ugu tuurana dee waxa weeyaan dad islaam oo caqiide saxa leh haddaynu nahay ina ruuxa alqudusi nafada fii rawci anahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha waajalaha fattaquu llaha waajmilu alab nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa malaku jibriil wuxuu ii waxyooday in waxa weeyaan nafina aanay dhimanayn ilaa ay dhammaysato arsaaqadeeda iyo ajasheeda ee ilaahay ka baqa oo sidaad waxu doonaysaan hagaajiya oo xalaal ku doono xaaraan hagu doonina marka haddaad yurub tagto iyo haddaad hargeysa fadhido luqmadda intii laguu qoray uurka hooyadaa markaad ku jirtay intaa kana badin maysid kana yarayn maysid intii muqadarka ku ahayd unbaad cuni marka mar haddaanad dhaafin karayn oo intaasunaad qaadayso dee ilahaaga ka baqo waddankaaga islaamka iska joogo gaalaha tegin laga yaabo inaad diintaadii raasimaalkaagiiba ku weydo ama lagaba yaabo inaad waxa weeyaan ku inxiraaftood ku leexato walhijratu hijradu fariidatun faral bay ku tahay calaa haadihi lumma ummadani min beledi shirki waddanka gaalada in laga hijroodo oo ilaa beledi lislaam waddanka islaamka loo hijroodo wahiya baaqiyatun mid baaqiyana weeyaan hijradaasi ilaa an taquuma saaca ilaa intay qiyaamadu ka dhacayso oo inta waddan yacni ilaa qiyaamadu ay ka dhacayso waddan gaal qofka muslimee joogaa inuu ka hij waddanka gaalada inuu ka hijroodo oo waddanka islaamka uu hijroodaa waajib bay ku tahay oo maantada aynu joogno dadka gaalada wadamadooda ku nool yajibu calayhim inay ka hijroodaan oo wadanka wadamada islaamka ay usoo hijroodaan wadaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan ina aladiina kuwa tawafaahum waa min baabi xadfi ixda taa'ayn ay tatawafaahum ina aladiina kuwa tawafaahum ay tatawafaahum ay oofsanaysa almalaa'ikatu malaa'igtu macnaha waa malagii yani qabdu larwaax loo wakiishay iyo acwaanuhu min almalaa'ika iyo malaa'igtii kale ku caawinaysa oo qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum malag baa loo wakaashay iyo acwaantiisii kale malaa'igtii kale marka alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa tawafaahum ay tatawafaahum ay oofsanaysa almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanayso oo malakulmowtkii iyo acwaantiisii ay nafta ka qabanayaan daalimii anfusihim xaal ay ahaadeen kuwaa la oofsanaya nafta laga qabanayaa kuwa nafahoodii dulmiyey oo maxay ku dulmiyeen bitarki alhijrati maca qudratihim calayha hijrada ay ka tegeen ee macnaha ay ka hijroon waayeen waddankii gaalada ee islaamkii ay u hijroon waayeen iyagoo awoodi karaya taasay naftooda ku dulmiyeen tarku lhijra waayo waa dembi dembiguna waa dulmu nafs marka qaaluu waxay ku odhanayaan malaa'igtii kuwaa nafahoodii dulmiyey ee hijroon waayey iyagoo kara malaa'igtu markay nafta ka qabanayso waxay ku odhanayaan fiima kuntum war maxaa ku sugnaydeen xaalkiinu siduu ahaa qaaluu markaa waxay odhanayaan iyagoo cudur daaranaya kunnaa mustadcafiina fi lard waxaanu ahayn arlada kuwa lagu daciifsaday oo macnaha maka oonu ku noolayn kuwa lagaga xoog roon yahay oo lagu daciifsadaanu ahayn qaaluu markaa waxay ku odhanayaan malaa'igtii alam takun miyaanay ahayn ardullah arlada ilaahay waasica tii ballaadhan miyaanay arlada ilaahay ahayn oo fatuhaajiruu fiiha aad markaa u hijrootaan arlada alleh tu waasicoo ballaadhan miyaanay ahayn oo aad u hijroon kartaan maya way ahayd weeye waa taqriir marka waxay tusinaysaa taasi waxay marmarsiye iyo macdiro ka dhigteen wax haabita inaanu ahayn ee ay ahaayeen dad hijroon waayey iyagoo karaya inay hijroodaan alla wuxuu yidhi markaa fa ulaa'ika kuwaasi kuwa wasfigaa iyo tilmaantaa laga helay oo ah kuwa waddankii gaalada iyagoo ka hijroon kara haddana ka hijroon waaye ma'waahum jahannamu hoygoodu waa jahannama wasaa'at waxaa xumaatay hiya jahannama masiiraa ay marjican wa ma'aaban meel loo noqdona jahannamaa ugu xun ciyaadan billaah marka kuwaa goodigaa adag baa ku soo arooray laakiin yaa laga soo reeboon iyagu goodigaa iyo waciidkaa gelayn dee kuwii cudurdaarka lahaa oo waxaa alla yidhi ila almustadcafiina kuwa la daciifsaday mooyaane ee macnaha mustadcafiinta ahaayeen awood iyo itaaltoona lahayn kuwa la daciifsaday oo min alrijaali raggii da'dahaa ahaa ragga waayeelka ah ee socodba aanu ku jirin iyo dhaqaaq iyo wanisaa haweenkii iyo walwildaan carruurtii aan iyaguna meel la garanayn raggaa waayeelkaa iyo dumarkaa iyo carruurtaasoo laa yastatiicuuna aan karayn xiilatan xeelad ay ku baxaan iyo awood ay ku hijroodaan aan karayn oo walaa yahtaduuna aan kuna hanoonayn sabiila wada waddo yacni dariiq ay hijrada u maraanna aan garanaynba oo meelaha laga yaabo inay ku habaabaan ama ku halaagsamaanba yacni kuwa mustadcafiinta ah mooyaano iyaga waa laga soo reebay oo fa ulaa'ika kuwa mustadcafiinta ah casa allaah ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yacfuwa canhum casaa min allahi muujiba yacni waa hubaal maaha mala awaal iyo taraji laakiin waa arrin xaqiiqo ah fa ulaa'ika kuwaasi casa allaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay an yacfuwa canhum inuu iska saamaxo oo uu cafiyo oo hijro la'aanta ay hijroon waayeen iyagu way cudurdaar bay ku leeyihiin oo lagu cadaabi maayo wa kaana allah waxaanu alla ahaaday yahayna ahaana doonaa oo weligiiba uu ku sifaysan yahe uu yahay cafuwa kii saamaxaad badan ee addoommadiisa saamaxa hafuura ee dembi dhaafis badan ee addoommadiisa u dembi dhaafa wa qowluhu tacaala iyo hadalkuu alla yidhi weeyaan yaa cibaadiya aladiina aamanuu ina ardii waasicatun fa iyaaya facbuduun waxa uu rabbi yidhi yaa cibaadii addoommahaygiiow aladiina kuwaasoo aamanuu alle iyo rasuulkiisaba rumeeyeyow ina ardii waasica iyo wa qowluhu tacaala hadalku ilaahay yidhi weeyaan yacni daliilka kale u daliilkaa hijrada alla uu yidhi yaa cibaadii addoommahaygiiow aladiina kuwaasoo aamanuu iimaanka laga helayow ina ardii arladaydu waasica tii ballaadhan ee waasaca weeyi ee fa iyaaya aniga uun facbuduunii icaabuda ilaahay wuxuu yidhi addoomadaydii muuminiinta ahaayow arladaydu waa ballaadhantae aniga keligay icaabuda oo aayaddu halkay daliil uga tahay hijrada waxay daliil uga tahay macnaha haddii aad dhul igu caabudi kari weydaan oo macnaha dhul aad joogtaan aad awoodi kari weydaan dhulkaa inaad igu caabuddaan waxaad u hijrootaan oo aad tagtaan dee waddan kale oo aad waxa weeyaan cibaadadayda ku awoodi kartaan ood igu caabudi kartaan taga macnaha haddaad waddan igu caabudi kari weydaan dee meel kalood iga caabudaan baad helaysaane taga dhulkaygu waa waasaco waa ballaadhan yihi qaala albagawi alimaamu albagawi wuxuu yihi raximah llah allah u naxariista tacaala koreeye qaala albagawiyu imaamu lbagawi waxau yihi mufasirkaasi raximahu llahu tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariistee sababu nuzuuli haadihi alaaya aayaddani soo degisteeda sababteedu wuxuu ahaa fi lmuslimiina muslimiinta inay ku soo degtay aladiina muslimiintaasoo bimakkata maka ahaa oo lam yuhaajiruu aan hijroonin naadaahum allaahu ilaahayna wuxuu ugu dhawaaqay bismi aliimaan magicii iimaanku ugu dhawaaqay oo ilaahay wuxuu yidhi yaa cibaadiya aladiina aamanuu addoommadaydii i rumeeyeyow ina ardii waasica dhulkaygu waa ballaaran yahe fa iyaaya facbuduun aniga oo keligaya caabuda oo haddii meel laydinku dhibo laydinku dhibaateeyo meel kalead helaysaan oon laydinku dhibine halkaa kale igu caabuda ilaan dhulkaygu waa ballaaran yaho mid cidhiidhiya ma aha oo xataa waddanku waddan islaamba isagoon ahayn xataa hadduu waddan gaala yahay waxaa laga yaabaa in waddamada gaalada midna lagugu daciifsado oo aad yacni diintaada muujisan kari weydo midna lagu ogolaado oo ardulxabasha oo waxa weeyaan boqorkii najaashi uu haysan jiray qabla islaamiya xataa najaashi markii dambe waa islaamay raximahullah laakiin waxa weeyaan xataa intii aanu islaamin islaamnimadiisii ka hor waa kuwii saxaabada qaarkood dee u hijrooday waayo dhul buu ahaa aan dadka lagu dulmiin marka xataa qofka yani marka wadan lagu dhibo wuxuu u hijroon karaa wadan islaam oo amniya oo nabada hadiiba waayo dhacdo wadan gaalaba ha noqday hadduu ku nabadgelayo waa tegi karaa oo beledlamni uu yahay laakiin aslulhijra waa min ardi shirki ilaa ardi lislaam marka waxa uu yidhi baqawi sababu nusuulka aayaddani waxay ahayd in muslimiintii maka ay ku soo degtay ee aan hijroon oo waa dadkii iyagoo muslimiina maka joogay ee aan hijroonin iyadoo hijradu ay waajib ku tahay oo ay kari karaan kuwaasaa inta ismul iimaan loogu yeedhay waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u tilmaamay in dhulkiisu uu ballaadhan yahay oo meel kasta ay dee u hijroon karaan wdaliilu daliilka cala alhijrati hijrada daliilka waa min asunati sunnadana uga ah yacni hijrada iyo wujuubkeeda waxaa daliil u ah oo sunnada uga daliila qowluhu odhaahdu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tanqaicu alhijratu hijradu gu'i mayso xataa tanqaica atawba ilaa tawbadu ay go'do walaa tanqaicu tawbatu tawbaduna gu'i mayso xataa tatluca ashamsu min maqribiha ilaa cadeedu ay ka soo baxdo halkay ka dhacaysa yacni tawbadu waxay go'aysaa markay cadeedu ka soo baxdo halkaa ay ka dhacdo markaa tawba ma jirto wa xiina laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw kasabat fii iimaaniha khayra oo marka dadkoo dhamme aamanaa billah ay wada odhanayaan laakiin aan laga qorayn oo wakhtigeedu u dhammaaday marka hijraduna markaasunbay dhammaanaysaa in alla intaa ka horaysa tawbada albaabkeeduna waa furan yihi baabulhijrana wuu furan yihi xadiidkan waa xadiid saxiixa oo sheikhu lalbani uu ku saxiiyey fi saxiix aljaamic برقم سبعة آلاف وأربعمائة وتسعة وستين عن معاوية وحديث صحيح وعاو شيخ يقول فلما استقر مركو هدف النبي كنا قاعدي بالمدينة مدينة كنا قاعدي إلا مدينة هجروده أمر ضدك وحفر ببقية شرائع الإسلام islaamka sharaa'icdiisa intii kale hadhay ayuu amray wadalika sharaa'icdaa hadhayna mislu zakaati weeyi iyo wsawmi wاlxaji wاljihaadi wاlaadaan marka milu haddaad rafciso khabar mubtadihiisa maxduuf iyo wadalika milu zakaati haddii aad hoos dhowdana waa haddaad raaciso ee bibaqiyadaa hore ee majruurka ah oo macnuhu u noqdo falama staqara markuu nebigii ku sugnaaday bilmadiinati madiinadii u hijrooday markuu ku sugnaadu caga dhigtay amara dadkii wuxuu faray bibaqiyati sharaa'ici lislaami islaamka sharaa'icdiisii kale hadhay ilan markii hore salaadii unbaa lagu soo faral yeelay maka kadib uu soo hijrooday markaa dee sharaa'icdii islaamka intii ka harsanaydee kale ayaa uu amray oo loo sharciyeeyo loo waxyooday mithli zakaati sharaa'icdaa haddaad raaciso sida zakada oo kale iyo wsawmi iyo wlxaji iyo wljihaadi iyo wlaadaani ama wadalika sharaa'icdaa hadhay ee uu amray markaa nebigu dadka milu zakaati zakadii oo kale weeyi iyo wsawmi soomkii iyo wlxaji xajkii iyo wljihaadi jihaadkii iyo wlaadaani aadaankii iyo wlamri bilmacruuf in wanaagga laysfaro iyo wannahyi can ilmunkar xumaanta in laysu diido iyo wagayri dalik waxyaabaha lasoo sheegay kayrkood waxyaabihii kale oo min sharaa'ic alislaam islaamka sharaa'icdiisii kale ka mid ah macnaha salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo xajkii iyo jihaadkii iyo aadaankii iyo dacwadii iyo sharaa'icdii kale ayaa markaa u amray oo sharaa'iculislaam inteedii kale waxay ku dhammaystirantay cahdigii markaa madiina uu nebigu joogay sala allahu calayhi wasalam markaa soonkoo kale waa sanadkii labaad ee hijriyada ayaa la sharciyeeyey xajkana sanadkii sagaalaad ee bacda alhijra markii waxa weeyaan fatxu maka u dhacee maka la furtay sanadkii sideedaad sanadkii dambe sagaalaad ayaa xajkana waxa weeyaan la waajibiyey bacda dali yani qablaha intii aan makaba la furanna dee waxa weeyaan jihaadka markii uu madiine tegey ee waxa weeyaan ku xididaystay iyo awood iyo itaal iyo cadad iyo cuddaba helay ayaa loo sharciyey markii hore maka laguma amrin jihaadko dee ya ayuha aladiina aamanuu kufa aydiyakum aqiimu salaa yani salaada mooye gacmihiina laabtaa layidhi waayo umay diyaarsanayn oo awood iyo itaal ay isaga celiyaan gaalada may hayn muslimiintii maka markay joogeen iyo nebigu sala allahu calayhi wasalam laakiin madiine markuu yimid awooduu helay ciidan u helay caasimad islaamo uu ka duulo oo yacni asaas u noqoto uu helay ayaa loo sharciyey jihaadka oo aayaddii ugu horreysay sida kaiir min almufasiriin ibnu kaiir uu kusoo naqliyey tafsiirkiisa waxa weeye aayaddii ugu horreysay markaa fi sharciyat ljihaad aayadda waxa ahayd fi suurati alxaj udina liladiina yuqaataluuna bianahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir yacni waxaa loo ogolaado loo fasaxay kuwii lala dagaalamayey ee waxa weeyaan loola dirirayay dulmi iyo gardarro ilan gar lagulama dagaalamayo eh waxaa loo sharciyeeyey waxa weeyaan inay jihaadaan oo istifaacaan oo diintooda ay u dagaalamaan darteed ilahayna subxaanahu wa tacaala waa u heelinaya sidoo kale alamru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar maka intuu joogayba dee si hoosoosa dadka wanaaggana waa u fari jiray xumahana waa ugu diidi jiray nebigu sala allahu calayhi wasalam laakiin lam yakun mutamakinan walaa daahiran yacni amar bimacruuf iyo annahyu cani ilmunkar kaa maki mid muuqda oo faafsan ma ahayn laakiin markii madiine uu yimid ayaa tamakana wadahar uu yacni noqday mid mutamakina oo muujistay oo awood iyo cududu helay aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu الsalaaةa waaatawu الzaka waamaruu bilmacruuf wanahaw can اlmunkar walilahi caaqibaة اlumuur waxa uu sheekhu yidhi markaa akhada calaa haada yani arrinkaas na wuxuu waxa weeyaan ku qaatay nebigu oo ku nagaaday yani sharaa'icda islaamka ee la sharciyeeyey iyo acmaasha iyo khayrka uu madiine ka waday yani cahdigaa madiinina wuxuu ku qaatay cashra siniina toban sano sanado toban ah ayuu ku qaatay oo saddex iyo toban sannadood waa kii toban sannadood tawxiidka maka ku baaqayey kadib waxa weeyaan salaadda markii lagu soo waajibiyey muddo saddex sanadooda waa kii ku tukanayey halkaas bacda dalik saddex iyo tobankaas sannadood kadibna dee waa kii usoo hijrooday xaggan madiina marka bacda alhijrana wuxuu ku nagaaday halkaa waxa weeyaan madiina oo cahdigaa madiinana uu ku qaatay toban sannadood wa bacdaha marka akhada calaa hada cashra siniin yacni hijradaa dabadeed waxa waxa weeyaan nebigu uu baaqi ku ahaa dacwaddaa iyo khayrkaa oo uu ku nagaaday toban sannadood wa bacdaha intaa dabadeedna tobankaa dabadeed oo dee waa markii cumrigiisa uu dhammaaday saddex iyo toban hore iyo tobankan saddex iyo labaatan iyo afartan ka horreeyey saddex iyo lixdan waa cumrigiisa markuu dhammaaday marka wa bacdaha intaa dabadeed waa cahdigii maka ee saddex iyo tobanka ahaa iyo cahdigii madiine ee tobanka ahaa intaa dabadeed waa saddex iyo labaatanka uu ahaa nebiyan wa rasuulana intaa dabadeedna twufiya waa la oofsaday nebigii oo waa dhintay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaantiisa iyo nabadgelyadiisu dushiisa ha ahaatee waxa weeyaan markaa waa dhintay nebigu wa diinuhu nebiga diintiisuna baaqin tii baaqiya weeye oo diintiisii ma dhiman isagaa dhintaye laakiin diintii waa ka tegay oo ilaa yowmina haada waa taa baaqiga ah wa haadaa kanina diinuhu diintiisii weeyi waxaad mooddaa sheekhu inuu tilmaamayo usuulu halaaثahan saddexdan asal ee macrifatu اlcabdi rabbahu wa diinahu wa nabiyahu diintii uu ka tegay inay tahay waana xaqiiq ahaan dee asalkii iyo asaaskii diintii uu ka tegay nebi moxamed inta yani asaasiyaadkeedii iyo usuusheedii ugu muhiimsanaa intaas weeyi inuu addoonku barto ilaahay subxaanahu wa tacaala oo uu caabudo rasuulkiisa uu garto oo uu raaco diintiisa uu garto oo uu ku sugnaado marka waxa uu sheekhu yidhi wa diinuhu baaqin nebi moxamed diintiisuna waa baaqi oo iyadu may dhiman wa haadaa kanna diinuhu diintiisii weeyi kan aynu ka hadlaynay usuulu halaaanaad dhiganaysaana diintii nebi moxamed weeyi laa khayra khayr ma ahaaninoo ma jiro ilaa hadduu jiro se dalla lummata ummadda waa tusay nebigu calayhi khayrka walaa shara sharna ma jiro yacni waxa weeyaan ilaa haddii uu jiro se xadarahaa ummadda waa uga digay nebigu minhu sharkaas yacni khayr ma jiro ilaa ummaddiisa waa tusay nebigu sharna ma jiro ilaa waa uga digay marka waxa weeyaan shay bidcaa oon diin ahayn haddii lagula yimaado waxaad tidhahdaa low kaana khayran lasabaquuna ilayh ila nebi maxamed baa tuse haddii waxaanay khayr ahaan lahaa iyagaa nooga dheerayn lahaa nebi maxamed iyo asxaabtiisu waxaanay iyaguba samayn falaysa bikhayr khayr ma aha waayo khayr oo dhammi diintii nebi maxamed lagu soo dejiyuu ku dhan yihi khayr ka dambeeye ma jiro waalkhayru aladii dalla calayhi khayrka uu dadka tusay nebi muxamed altawxiidu tawxiidka weeye waalkhayru khayrkii alladii khayrkaasoo dalla uu tusay nebigu huwa nebigu calayhi khayrka uu dadka tusay التwxiidu twxiidka weeyi in ilaahay cibaadada loo baraxtiro cid kale lagu lamaanay iyo wa jamiicu maa shay dhammaantii weeye kaasoo yakrahuhu allahu ilaahay u nacayo unu raalli ka ahayn oo weeye abaahu u diidayo sharka uu nebigu dadka uga digay waxa weeyi cafwan sii dambaan akriyay soo ma waalkhayru khayrka alladii khayrkaasoo dalla u tusay huwa nebigu calayhi khayrka yacni khayrka uu dadka tusay altawxiidu tawxiidka weeyi iyo wa jamiicu maa shay dhammaantii kaasoo yuxibuhu allahu ilaahay uu jecel yahay oo yardaahu uu raalli ka yahay yacni khayrka nebigu uu ummadiisa tusay oo ugu baaqay ee uu ku hanuuniyey waa tawxiidka iyo wax allo waxa ilaahay uu jecel yahay oo raallida ka yahay washaru sharka aladii sharkaasoo xadara minhu dadka uu uga digay nebigu ashirku shirkiga weeyi iyo wa jamiicu maa shay dhammaantii kaasoo yakrahuhu llahu yakrahuhu allahu ilaahay uu necab yahay oo wayaabaahu u diidayo yacni sharka uu dadka uga digay nebiguna waxa weeyi waa shirkiga iyo wax kastoo ilaahay uu necab yahay unu raalli ka ahayn oo uu diidayo bacafahu allahu ilaahay waa usoo diray nebiga ila annaasi dadka ayuu usoo diray kaafatan dhammaantood dadkoo dhan baa nebiga loo soo diray sala allahu calayhi wasalam waxaa hadalkaa sheekhu uu daliil u yahay cumuum risaala risaaladii nebi moxamed inay caam u ahayd dadkoo dhan carabiya cajamjiniyo insi athaqalayn waxaan u ishaarayaa sheekhu xadiidkii saxiixeynka ku sugnaa jaabirna uu warinaya rasuulku uu yidhi kaana annabiyu yubcathu ilaa qowmihi khaasa wa bucitu linnaasi caama waxay ambiyadii hore ahaayeen nebigu mid loo dira ayuu ahaa reetulkii gaar ahaan qoomkiisa waxa uu nebigu yidhi anigana waxaa la iisoo diray dadka oo dhan wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin oo sidaasay caam u ahayd risaalada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waftarada allahu ilaahay waxa uu ku faral yeelay aacatahu nebiga aacadiisa inay nebiga ateecaan calaa jamiici haqalayn haqalaynka oo dhan aljinni jinka iyo walinsi insiga haqalaynku waayo waa jinka iyo insiga waddaliilu daliilka u daliila in jin iyo insiba lagu faral yeelay nebiga inay ateecaan oo risaaladiisu ay caam u ahayd qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica waxa uu rabbi yidhi qul waxaa tidhaa nebi allow yaa ayuha annaas dadkiiow innii anigu rasuulullaahi kii laydiin soo diray baan ahay rasuulkii laydiin soo diray ilaykum idinka jamiican xaal atiin dhammaantiin iyadoon laydinkala reebin rasuulkii laydiin soo diray baan ahay dhammaantiin marka risaalada nebigu saasay caam u ahay oo jin iyo insiba ay u caam yeelays sidaa darteed ayaa jinku ay soo xaadireen goobtii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu joogay nebiga waanadiisii iyo dacwadiisina ay u qaateen ilaahayna waa ka kaga warramay in markay waxyigii iyo khayrkii nebiga kala kulmeen jinku inay qoomkoodii u noqdeen iyagoo ducaada waatuu ilaahay kaga warramay inay yidhaahd hadallada ay yidhaahdeen yaa qawmana ajiibuu daaciya allahi wa aaminuu bih qoomkoodii waa u dhawaaqaya jinkii ay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaala daacigan ilaahay ee xagga ilaahay idinku baaqaya yeela oo maqla oo rumeeya markaa sidaas ayaa dacwada nebi moxamed iyo risaaladiisu ay caam ugu ahayd liljinni waalinsi wa akmala allahu ilaahay waa ku dhammaystiray bihi nebiga addiina diinta ayuu ku dhammaystiray oo waddaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina hadihi alaaya waxay soo degtay fii yowmi carafa maalin jimcaha nebigu isagoo carafo taagan ayaa aayadda lagu soo dejiyey waxay astaan iyo calaamad u tahay diintii alle subxaanahu wa tacaala inay taam noqotay oo wax u dhiman oo ka naaqusii aanay jirin walidalik ayaa imaamu malik imaamu daari lhijra calayhi raxmat ullah waxa uu leeyahay maqaalo dahabi oo dhaxalgal ah waxa uu yidhi man ibtadaca fi lislaami bidcatan yaraaha xasana faqad zacma ana muxamadan khana risaala qofka ilaahay diintiisa ku soo kordhiyo bidco aan nebi moxamed ogeyn ee weliba u arkay inay wanaagsan tahay yidhaa way iska wanaagsan tahay maxaa ka macnaa qofka ilaahay diintiisa intuu bidco ku soo kordhiyo aanu nebi moxamed ogeyn weliba wanaajistay yidhaa way wanaagsantaho wax wanaagsan u arka kaasi wuxuu ku andacooday buu yidhi imaamu maalik ana muxamadan khana arisaala in nebi moxamed waxyigii loo soo dhiibay uu khiyaameeyey oo badhna uu dadka u sheegay badhna ka qarsaday sidaasuu ku andacooday waxaa laga yaabaa qofku inuu isweydiiyo talo waacayo qofka afkiisa soo marin kara ee ku dhiiran kara nebi maxamed baa risaaladii kala reebuu khiyaameeyey macnuhu ma aha inuu afkiisa ka sheegaye camalkiisa iyo xaalkiisaa sheegaya waayo had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa lisaanu lxaali aghnaa can ilmaqaal lisaanulxaalkuna waa camalkaaga iyo ficilkaaga wuxuu ka turjumayo oo macnaha qofka diinta wax ku soo daraya ee ku soo siyaadinaya ficilkiisa iyo camalkiisaasi wuxuu ka turjumayaa wax nebi maxamed sheegay oo u dhaafay ayaan anigu ku baraarugo anaa ku soo daraya wa ilaa haddii kale dee maxaad ugu soo daraysaa intii nebi maxamed maad ku kaaftoonti ood ku daysati marka imaamu maalik wuxuu yidhi faqad zacama ana muxamedan khana risaala bidcoolaha bidcada keenay wuxuu ku andacooday nebi moxamed inuu risaaladii khiyaameeyuu kala reebay waxaashaah nebi moxamedna waa ka nasahan yahay oo waa ka hufan yahay inuu wax kala reebay oo ammaanadiisu taan bay ahaydoo ilaahayba uga markhaati kacay runta iyo ammaanada marka waxau yihi waqra'uu in shitum qawlahu tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina imaamu maalik wuxuu yidhi haddaad doontaanna bal idinkuba aayaddan akhriya markaasay idin garan diintii nebi maxamed inay taam tahay markaasaa wuxuu ku gebagabeeyey walan yasluxa wamaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu lyawma diina maalintaa ay aayaddani soo degtay waxaan diin ahayni maantana diin noqon maayo imaamu maalig yidhi waa wakhtigiisii maantaynu joognana waxaynu leenahay ilaa qiyaamaha qiyaamada ay ka dhacayso famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu lyawma diina maalintii nebi moxamed aayaddaa lagu soo dejiyey wixii aan diin ahayn aan sharci ahayni maanta diin noqon maayo walow qofku haba ku dadaalo inuu diin ka dhiguu diinta marmariyo walan yasluxa aakhiru hadihi alumma ilaa bima saluxa bihi awaluha ummaddan aakhirkeeda dambena ku hagaagi maayu yidhi imaamu maalik awalkeedii hore wuxuu ku hagaagay mooyaane oo ah kitaabka iyo sunnada in lagu sugnaado oo loo qaato sidii salafu saalix ay u qaateen saxaabadii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin diinta ilaahay intaasay ku dhantay wax kale qofkii la yimaadaa waa jeebadiisi iyo kiishkiisuu kala soo baxay wejigaana lagaga dhufanaya maalinta qiyaama waxa uu sheekhu yidhi wa akmala allahu ilaahay waa ku dhammaystiray bihi nebi moxamed addiina diinta ayuu ku dhammaystiray waddaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalkuu rabbi yidhi weeyaan alyawma maanta ayaan akmaltu idin kaamil yeeloon idin dhammaystiray lakum idinka diinakum diintiinnii maanta waan idin dhammaystiray wa atmamtu waanan idiin taam yeelay calaykum korkiinna nicmatii nicmadaydiina korkiinna waan ku taam yeelo waan ku dhammaystiray waa nicmatu lislaam waliimaan wa kafaa biha nicma waxaa la yidhi waradiitu waxaanan raalli idinka noqday lakum idinka alislaama islaamkaan raalli idinka noqday diina diin iyo dhaqan inaad ka dhigataan yacni waxaad diin ahaan u qaadataan ood ku dhaqantaan islaam baan raalli idinka noqday wax kale oo diin ahaan inaad ka dhigataan raalli lagaaga yahay ma jirto wman ybtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin qofka islaamka waxaan ahayn diin iyo dhaqan ka doona laga aqbali maayo aakhirana waa ku khasaaraya ina addiina cinda allahi alislaam diinta ilaahay agtiisa muctabarka ka ah ee laga ogol yahay waa alislaam wdaliilu daliilka calaa mowtihi nebiga dhimashadiisii daliilka u yihi sala allahu alayhi wasalam qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan inaka adigu nebi allow mayitun kii dhiman doonaa tahay wa inahum iyaguna mayituuna waa kuwii dhiman doona adigu waad dhimanaysaa iyana waa dhimanayaan uma inakum dabeed idinku yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ayaa cinda rabbikum rabbigiin agtiisa takhtasimuuna aad ku doodaysaan oo dabadeed alle ayaa idinkala saaraya maxkamadda weyn ee ilaahay hortiisa maalinta qiyaame lagu qaadayo ilaahay baa idinkala saari macnaha ilaahay wuxuu u sheegayaa oo uu ku leeyahay nebi maxamed adiguna waad dhiman kuwanaad ishaysaanee dacwaddaada diidanina way dhiman ilaahay agtiisana way idinku kulmi rabbi baana idinkala saari wa cinda allaahi tajtamicu alkhusuum wax adduunka laysku haystaba gaal iyo islaam ilaahay agtiisaa lagu doodi laguna kala bixi yacni xukumka caadilka boqol kiiba boqole dhammaystiran adduunyada ka heli mayse laakiin ilaahay agtiisa ayaa lagu kala bixi aayaddu waxay caddaynaysaa dee nebi maxamed inuu dhintay axaadiid fara badanna waa ku soo aroortay waxay raddi ku tahay suufiyada ama dadka qaarkood oo dee dhimashada ama mowdkaba u diida waayo nebigu bashar buu ahaye nuuraani ama ruuxaani ma ahayn yacni bashar buu ahaa sida basharka gaajo hadday tahay yacni haraad hadday tahay xanuun hadday tahay dhimasho hadday tahay yacni sifaatulbashar basharka sifaadka ku dhaca ayaa isagana ku dhacayey laakiin wuxuu kaga sharaf badnaa un dee waxyigaa samaawiga ah iyo risaaladaasa lagu karaameeyey wannaasu dadkuna idaa maatuu markay dhintaan yubcathuuna waa la soo saari dhimashaduna dhammaad nihaa'iya maahee waa laysa soo saari doonaa waddaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan minhaa ciiddaas iyo arladaasaanu khalaqnaakum idinka abuur wa fiihaa arladaa ama ciiddaasaananu nuciidukum idinku celin doonaa wa minhaa arladaas ama ciiddaasaananu nukhrijukum idinka soo saari doonaa taaratan ukhraa mar kale macnaha aayaddu waxay tilmaamaysaa aslu khalqi bani aadam aadamaha asalkoodii hore halkuu ka soo jeedaa laga soo abuuray ila markii dambe yani inaa khalaqnaakum min dakarin waunha wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu markii dambe yani bani aadamka waxa laga faafiyey oo laga firdhiyey oo ay ka faafeen oo ka tarmeen dee lab iyo dhadig isu tegey ayaa dadka aadamaha inta kale ay ka faafeen laakiin asalkii hore abuurkii hore aadamuhu halkuu ka soo jeedaa dee ciidda waayo nabigu sal allahu alay waslm wuxuu yihi kullukum liaadam wa aadamu khuliqa min tiin dhammaantiin aadam baad ka timaadeen oo dee aabbihiin waa aadam hooyadiinna waa xawaa oo feedhii aadam laga khalqay aadamna halkuu ka soo jeedaa wa aadamu khuliqa min tiin aadamna ciiddaas dee dhoobadaasa laga abuuray dhulka marka minhaa khalaqnaakum waa asalkiinii hore aabbihiin aadama ayaa ciiddaa dhulka laga abuuray minhaa khalaqnaakum dabadeed intiina kalena dee asalkiinu halkuu ka soo jeedaa uun dee aadamkaa dhoobada laga abuuray unbaa asalkiinu ka soo jeedaa walidaalik wax qof qof kale ugu faanaa meesha ma yaallo anaa ree hebela anaa maal haysta anaa laandheero ah laandheeronimadaadu halkay ka timid dhoobadaasunbaad ka soo jeedaay ma nin baa dahab iyo dheeman laga abuuray kulligood dadku waa kullikum liaadam wa aadamu khuliqa min tiin yacni nin nin u faani kara ilaa bitaqwa allah ilahay cabsidiisa mooye ma jiro waxau rabbi yidhi markaa minhaa yani arladaasaanu khalaqnaakum idinka abuuray waa ciiddaa dhulka asal ahaan oo dee aadam baa ka soo jeeday innakuna aynu ka tafsiirannay wa fiihaa dhulkaasaananu nuciidukum idinku celin doonaa oo iyadaa laydinku aasi asalkaad ka soo baxdeen ba idinku noqon wa minhaa iyadaana nukhrijukum aanu idinka soo saaraynaa taaratan ukhraa mar kale oo dee suurta marka lagu dhuftana dhammaan waa laga soo wada kiciyo uma nufika fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun iyo wa qowluhu tacaala hadalku alla yidhi ayaa u daliila wallaahu alla ambatakum wuxuu idinka abuuray min alard arladaasu alla idinka abuuruu idinka curiyey macnaha waxaa loo jeedaa dee asalkiinii aadam ayaa ciiddaa ka soo jeeday idinna isagaad ka tafsiranteen wallaahu alle ambatakum wuxuu idinka soo saaruu idinka abuuray min alard arladaas ayuu idinka curiyey nabaatan soo saarid arladaasaa la idinka abuuray nabaatanna waa ismu master waayo ambata masterkeeda saxiixii waxa weeye wuxuu noqon lahaa ambatakum imbaatan laakiin nabaatan sida acطaa caطaa'an oo kale weeye masterki waa icaa'an tanna nabaatan waxa weeyaan waa ismu masterkii wallaahu alle ambatakum wuxuu idinka soo saaruu idinka abuuray min alardi arladaasuu idinka soo saaray nabaataa soo saarid oo dee asalkiinii hore aadam ayaa ka soo jeeda uma yuciidukum dabeed alla waa idinku celin doonaa fiihaa arladanoo waa laydinku aasi wayukrijukum ilaahay waa idinka soo saari doonaa arlada wuu idinka soo saari ikhraaja soo saarid oo dee suurta marka lagu dhufto labaad ee nafkatu lbachi wanushuur la yidhaahdo ayay idin kulligiin ka soo wada dareeri xabaalaha oo idinka soo bixi wa bacda albachi soo saariddaa dabadeedna muxaasabuuna kuwo la xisaabinayaatiin oo waa laydin xisaabin wamajziyuuna waxaana laydinku abaal marin biacmaali wa bacda albachi yacni soo saariddaa dabadeed muxaasabuuna dadku waa kuwii la xisaabinayo wa majziyuuna kuwii lagu abaal marin doono weeyi biacmaalihim acmaashoodii marka la soo saaro aayaruun soo saaridu dee dheeldheel iyo dhalanteed ma ahee xisaab baa ka dambayso waa la xisaabin nin walbana camalkiisii baa lagu abaal marin in khayran fa khayr wa in sharan fa shar khayr hadduu yahayna wanaag shar hadduu yahayna cuquubo iyo cadaab wdaliilu daliilkuna qowluhu tacaala hadalku alla yidhi weeyaan u daliilka ah in lays xisaabin laysna abaal marin liyajziya aladiina asaa'uu bimaa camiluu wayajziya aladiina axsanuu bilxusnaa maxaa ilaahay sidaa u yeelay liyajziya si uu rabbi ugu abaal mariyo aladiina kuwa asaa'uu xumaanta falay bimaa camiluu ay bicamalihi kuwa xumaanta falay si uu ilaahay camalkoodii ugu abaalmariyo cadaab ah oo wayajziya uu ugu abaal mariyo aladiina kuwa axsanuu wanaagga falayna bilxusnaa ta wanaagga badan oo jannadii iyo ridihii rabbi ah idan xikmadda yacni adduunka laysu keenay ee haddana laysu dilay ee haddana laysu soo saaray yacni xikmadda gebagabada iyo kama dambaysta laysugu soo biyo shubanayaa waa in nin walba abaalkiisii oo kaamila u helo faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah qudhaanjo qadarkeed oo khayra ninkii sameeyey waa arkaya abaalkeediina waa helaya ilaahay ka dayici maayo intaa in leegoo shara kii sameeyena waa arkaya ilaahay ka dayici maayo waa lagu abaalmarinaya miisaan cadaaladdaa lasoo dhigayaa qofna la duudsin maayo lana dulmin maayo oo dembi aanad lahaydna lagu xambaarin maayo khayraad lahaydna lagaa qarin maayo wanadacu lmawaasiina alqisa liywmi alqiyaama falaa tudlamu nafsun shay'a wain kana mihqaala xabati min khardalin atayna biha wakafaa bina xaasibiin man jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha wman jaءa bالsayi'ati falaa yujza ila milaha wahum laa yudlamuun weliba ilaahay deeqdiisa waasaca waxaa ka mid ah xumaan qofkii sameeya iyadii un baa lagu abaal marin oo loo libinlaabi maayo waleeg raxmadda ilaahay falaa yujza ila milaha laakiin qofkii wanaag sameeya waa loo libinlaabaya falahu cashru amhaaliha ilaa sabci mi'ati dicfin ilaa adcaafi laa yaclamuha ila allah ilaa toddoba boqoloo jeer ilaa adcaaf iyo libinlaabyo alle mooye cid kale aanay qiyaasi karin ayaa lagu libinlaabaya wadalika fadl اllah yu'tiihi man yashaa wallahu waasicun caliim marka liyejziya waxaa alle sidaa u sameeyey liyejziya si ugu abaal mariyo aladiina asaabuu kuwii xumaha iyo yani sayi'aadka sameeyey bimaa camiluu waxay sameeyeen si uu ugu abaal mariyo oo wayejziya uu ugu abaal mariyo aladiina axsanuu kuwii wanaagga sameeyeyna axsanuu ila alkhalqi bimucaamalaatihim kuwii khalqiga u samafalay af iyo adinba mucaamalaadkooda hadday waxtar tahay hadday cilmi tahay hadday adduunyo tahay sidoo kale ilaahayna u samafalay fii cibaadatihim yacni cabadu llah cibaadat almuxsiniin walixsaanu an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak markaa wayajziya iyo si uu ugu abaal mariyo alle aladiina kuwii axsanuu samaha fale wanaagga sameeyey si uu ugu abaal mariyo bilxusnaa tii wanaagga badnayd oo jannada iyo ridaha rabbi ah si ugu abaal mariyo markaa sababta yacni laysu soo saarayo ee laysku xisaabinayo waa in abaalkaa la muto oo kii wanaagga sameeyena wanaaggiisi uu helo kii sharka sameeyena cuquubadiisi uu helo weeyi wallahu aclam